إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan tobaneeyo askar iyo saraakiil isugu jira oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa lagu dilay dagaalla ka dhacay duleedka baar sanguuni mid ka mid ah nabadoonnada ku sugan degmada jamam ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin weerarkii shalay khasaaraha lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland qarax xooggan ayaa ciidamada burundi lagula beegsaday waddada xidhiidhisa magaalada muqdisho iyo degmada balcad gaadiidleyda magaalada muqdisho ayaa ka hadlay xirnaanshiyaha waddooyinka u xihan dowladda federaalka iyo burburka kuwa kale wilaayada islaamiga ee hiidhaan ayaa heshiis dhex dhigtay beele ay darir ka dhexaysay muddo labaatan sana ah kuwaasoo dega deegaanno u dhow sohdinbeenaadka soomaaliya iyo etoobiya waxaa shaki badan laga muujinayaa war dhowaan ay baahisay dowladda federaalka ah kaasoo ku aadanaa in qof cudurka korona ugu dhintay magaalada muqdisho ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan tobanka abriil sannadda laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan qarax xooggan ayaa ciidamada burundi lagula beegsaday waddada xidhiidhisa magaalada muqdisho iyo degmada balcad warkaas iyo warar kale oo la xidhiidha uu ka mid yahay tobaneeyo askar iyo saraakiil isugu jira oo ka tirsan maamulka jubbaland oo lagu dilay dagaallo ka dhacay duleedka baar sanguuni waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheenna abuubakar ibraahim geedi maalintii shalay ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala jubbooyinka iyo shabeellaha hoose ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland iyo askarta shisheeye ee burundi haddaan ku horeyno dhanka wilaayada jubbooyinka maalintii shalay duleedka deegaanka baarsanguuni waxaa ka dhacay dagaallo iyo qaraxyo xooggan oo lala beegsaday ciidamada maamulka jubbaland inta la xaqiijiyey waxaa dagaalada iyo qaraxyadan lagu dilay toban askari oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan maamulka jubbaland ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal adag kala hortegay ciidamada maamulka jubbaland kuwaasoo isku dayay inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo milatari baarsanguuni waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland oo taageero ka helaya kuwa maraykanka waxaana si joogto ah ay ula kulmaan weeraro abaabulan ooga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale bulshada ku dhaqan magaalada jamham ayaa maalintii shalay laga dareemayay diyaargarow ku aadan inay arkaan ciidamadii maamulka jubbaland looga dilay dagaaladii ka dhacay duleedka deegaanka baarsanguuni waxaana idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan u warramay nabadoon ku sugan degmada jamaame maanta waxaa ka jira degmada jamaame aad iyo aad ayaa loogu faraxsanya dadku waxay sugayaan baktigii oo shantag oo kale oo mujaahidiinta gacanta ay ku degaan oo la keeno degmada jamaame dadkana islaamigay sugan yihiin waa dhammaantiin waa wada sugaynaa waxaan leenahay baktigii gaalada inaan kulle ku laabqabuubsano aan maanta aan u taaganahay waxaa kaloo maanta naxdin iyo iyo iyo jab iyo halaag uu ku dhacay kuwa gaaladu adeegayay oo gaaladu beenta soo sheegeen iyo kuwa kale insha allahu tacaala maanta waxaan taaganaa basbash iyo barwaaqo yowmilfarax waa yowmilciid gaaladii annaga aan kaseexan weyne qaarkood in maanta madaxooda lasoo wado oo baktigooda la keenayo degmada jamaam oo maanta isla saacaddan aan sugeyn insha allah waa tahay idinka marka maxaa ugu farxaysaan sabab sababta waxaan ugu farxayna waxa waaye waxaa la yidhi ninka oo cadowgaada uu danaynayo oo indhaha u ah oo oo micnaha oo rabo inay wadanka ay u qabto iyagana been loo sheego oo leeya wadankaan idin qabanayna maamulaan idin siinayna dhulkaan idin xoreynana la yidhi maanta baktigooda in aan aan aragno aan ku loo qabuubsano aad iyo aadan ugu farxayna taasaa ugu weyn wallaahi xisaabba mala amlen ilaa toddoba jeer waa ku badan tahay inta lagu soo bandhiga laakiin soomaalida waxaa la dhahay doqon digir kama darif waxa waaye maalin walbay soo taagiin maalin walba beenaa loo soo sheega maalin walba qofkii goonaa loo dhisaa marka beenta gaalada kama dergaan annagana sigintooda ka- kama dergeen oo hamuuna oo qabnaa insha allahu tacaala marar badan degmada jamaame waxaa lagu soo bandhigay midadka saraakiil iyo askar maamulka jubbaland looga dilay dagaallo ka dhacay deegaanka baarsanguuni dhowaan ayay ahayd markii gudaha degmada jamaame uu ka dhacay dhoolatus milatari oo ay sameeyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ahaa askartii hor istaagay in axmed madoobe uu tago degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose dhanka kale guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culus la beegsatay ciidamo ka tirsan shisheeyaha burundi ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhexaysa balcad iyo magaalada muqdisho waxaana dhawaqiisa si aadah looga maqlayay deegaano u dhow halka uu ka dhacay goobjoogayaal ayaa inoo sheegay in qaraxa uu haleelay gaari tawah waxaana halkaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhammaan askartii saarnaa ciidamada burundi ee ku sugan shabeellaha dhexe ayaa waxaa ku adag inay ku safraan waddada isku xirta magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellaha dhexe waxaana kolkii ay isku dayaan inay dhaqaaqyo sameeyaan ay la kulmaan weeraro iyo qaraxyo uga yimaada dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaadiidleyda magaalada muqdisho ayaa ka hadlay xirnaanshiyaha waddooyinka u xihan dowladda federaalka iyo burburka kuwa kale faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya waryaheenna haashim cabdinaasir iyadoo horey ay u xirtay dowladda federaalka waddooyinka waaweyn ee muhiimka u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha kuwii soo harana ay burbursan yihiin ayaa gaadiidleyda ka shaqeeya magaalada muqdisho waxay ka cabanayaan xirnaanshaha waddooyinka iyo dayacatir la-aanta haysata darawallada ayaa sheegaya in waddooyinka aada u burbursan yihiin iyadoona kuwii soo harana ay dhagxaan ku goysay dowladda federaalka wadadan aaday u burbursan tahay wadada kale oo maca- macalin nuur ayadana waa sida- sidaasoo kale meelo badan oo la marayna jirta hadda oo- oo oo burbur meelihii kale oo la mar laayana dhagxaana yeelin marka dhibkaasaa jiro marka inay wax kaa halaabaana baalis ugu jirtaa Ah, oo- oo wax- adoo rar kuu saaraya inaad meesha fadhiisataa laga yaabaa marka Ah, marka inaa waxaan aan rabnaa in laga sameeyo haddoo alla idmo insha allah dhibaato weyn aan ku qabnaa Een, eh, waddooyin badan oo main ah oo la maraa jirto oo annaga aad ah uga shaqaysano Een, sida een, eh, waddadan een, eh, taleex een, eh, madiino kaleeto aaday u burbursan tahay waa ma- xaafadaha oo ugu macnaha macquulsan oo eh, yacni eh, da- da- dalka waayo oo ugu waaweyn Een, eh, marka annaga waxaa yacni noogu daran birtan iyo waddooyinkan jajabsan isma anfacayaan waddooyinkan in noola dhiso war ma u baahna wa- yacni juhdi badan in la geliyo uma baahna in la buubuuxiyo meelaha qaar Eh, waddooyinka juhdiga u baahanna wuxuu ahay taas ka gooni waay laakiin waddooyinka oo maynka ah oo magaalada soo galaya in la dhiso wax weyn waay anaga canshuuraana laga qaadaa bil walba canshuuraa dhiibnaa canshuurteena wax nidaam leh inaan ku helnaa u baahanna dowladda federaalka ayaa waddooyinka xidhan u sababaysay inay ammaanka ku sugayso taas oo ay ku guul daraysatay waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgalladeeda si fariida uga fulisaa gudaha magaalada muqdisho wilaayadii islaamiga ee hiiraan ayaa heshiis dhex dhigtay beele ay dirar ka dhexaysay muddo labaatan sano ah kuwaasoo dega deegaano u dhow sohdinbeenaadka soomaaliya iyo etoobiya waa kan cabdisamed cabdulaahi oo warkaasi inoo faahfaahinaya kulan loo fadhiyey wax ka badan toban maalmood ayaa qeybo ka mida gobolka hiiraan waxa uu ku dhex maray mas-uuliyiinta walaayada islaamiga ee hiiraan iyo sidoo kale nabadoonada labada beel ay dirartu ka dhexaysay kulankan ayaa waxaa xooggiisa looga hadlayay arrimaha isku haystaan laba jufo oo ka kala tirsan beelaha dir iyo sidoo kale makane waxaana labadaas beelood ay kala yihiin faqa cumar oo ka tirsan beesha dir iyo sidoo kale jufada odawa oo kasoo jeeda beesha makane labadan jufo ayaa waxaa ka dhexaysay colaad soo dhex taalay wax ka badan labaatan sano waxaana ay isku haysteen dhul daaqsiin uu ku yaalo duleedka magaalada beledweyne kulanka loo fadhiyay tobanka maalmood ayaa waxaa barbar socday dowro diini ah oo maamulka islaamiga ah ee hiiraan u qabtay qaar ka mida nabadoonada labadaas beelood waxaana ugu dambeyntii kulanka markii uu soo idlaaday laga soo saaray bayaan ay ku heshiiyeen labadan beelood waxaana halkaas ka aqriyay mid ka mida guddiga dib u heshiisiinta qodobka koowaad boqol tacab oo ka mid ah beertii la isku haystay waxaa loo goonayaa jifada reer odowa waxaana laga goonayaa boqolkaas tacab dhanka xigta tawakal qodobka labaad waxaa xayiran dhulka deegaanka ah ee aan beerta noqonaynin lagamana samayn karo wax ka baxsan deegaan reer guuraa ah qodobka saddexaad boqolkii tacab ee loo gooyey reer odowa waxaa loo samaynayaa kanaal oo ay ka cabaan kana leexanaya meesha kanaalkoodii hore uu ka jiiroonaya agteeda qodobkii afaraad kanaalkii hore ee jifada faqo cumar ayaga ayaa iska leh asaga iyo beerta ka saaran dhanka koonfureed ee liinta laga jari jiray kadib markii bayaanka la soo gudbiyey oo ay si wanaagsan u dhegaysteen odayaasha labadan beelood ayaa waxay si wadajir ah u sheegeen inay soo dhoweynayaan islamarkaana ay diyaar u yihiin qodobada ka soo baxay heshiiska waxaan caddaynhayaa waxa ay walaayada nagu kala bixisay inay wax xaq yihiin aana ku qanacsannahay amarka ayna fuliyeen oo inoo sheegeenna waa fulinaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo amarradaas oo kale ah waxa meesha warqadda ku qoran waa ku qanacsannahay waana fulinaynaa haddii ilaahay idmo wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kanaalka weyn oo reer odowaay meesha jiirada imaale meesha kasii horrayso haddana sidoo kaleta shan iyo toban iyo toban shan iyo toban ayaa loo gooyey meeshaas annagoo markhaati aan ka noq- aan ka nahay haddii haddiin ahay nabadoonkii meesha makanne shahaadaan ka noq waana qaadanay heshiiskaas hal jasaa-ul ixsaani allaha ka siiya idan nimankii walaayadii islaamka oo meeshaas intaas macnaha oo fartayna iyagana ijri xasan allaha ka siiyo gabagabada sheekh guuleed dabuuna bahan waaliga walaayadii islaamiga ee hiiraan ayaa wuxuu si adag ula hadlay labadan beelood
sida aad maqlayseen raggii walaalaha ahaa ilaahay qur-aankiisa aayadihii ku jiro akhriyaan yaa ayuha aladiina aamanuu wa kunuu maca asaadiqiin runta micnaheeda waxaa laga wadaa in wixii aan ku ballannay oo aad qaadateen oo aan muddada tobanka maalmood a ku jirnay oo inta aad qiyaasaysaan xilliga hadda aan fadhinno wakhti dambe oo habeen ah maca dacfinaa wa qilati aalatina wax walba ayadoo lala qaba xilligaan habeenka oo mugdiga intaan meeshaan fadhinno inaan dukumiinti saxiixayno oo aan heshiis u fadhinno oo wax ujeeddo iyo qasad ahoo kale aan lahayn oo wax isu keenna keenay oo gaara ahoo aan caawa aad sheegi kartaan aysan jirin micnaheeda waxaa weye wixii aan ku heshiinay haddaad jebisaan oo aad fulin weysaan oo aad ka baxdaan micnaheeda waxaa weeye ilaahayna waad khiyaanteen dadka walaalihiin muslimiintana waad khiyaanteen adinka naftiinna waad khiyaanteen ereyga waxaan ula jeedaa wixii aan ku ballannay oo heshiiska ah oo cadcaddaa oo waaweynaa oo qornaa dukumiintigoodana aad aan idiin dhiibi doonna fuliya rag baa alla idinka dhigay rag baa alla idinka dhigay muslimiin baa ilaahay idinka dhigay waxgarad baa ilaahay idinka dhigay cidaad sugaysaan ma jirto rasuul nebi maxamed la dhaho oo damboo imaanaya ma jira nebigeenna calaihis maalinka ilaahay u oofsaday ka dambow soo laaban ma kutubkan qur'aanka kutub aan ahaynoo damboo imaanaya ma leh cidda kutubka qur'aanka matashaa annaga un weeye ilaahay kitaabkiisa iyo risaaladiisa maanta adinkaas sida waxaan rabnaa wixii lagu ballamay fuliya sidii aan ugu ballannayna u yeela haddii ay wax un ka mid ah waxyaabihii aan ku ballannay ama wax kaloo soo kordhay ay noqdaan ha murmina ha isdilina ha isdhibaataynina cadowgiun idinka faa'iidaysan xabashada qandhicileeyaysan idin soo luggelinna soo laabta noo imaada wilaayadiinna u imaada waa tashanaynaa waa isla fiirinaynaa waa rogrogaynaa haddana waa daawaynaynaa allah subxaanau wa tacaalana waa naga aqbalaya bilihii lasoo dhaafay walaayadii islaamiga ee hiiraan ayaa waxa ay ku guulaysatay inay heshiisyo taariikhi ah dhex dhigto beelo badan waxaana ka sii horeeyey sidaan oo kale beelo walaalo ahaa oo ay dirir ka dhexaysay oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku heshiisiisay qaybo ka mida gobollada dalka halka warkaani uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina waxaa shaki badan laga muujinayaa war dhowaan ay baayisay dowladda federaalka ah kaas oo ku aadanaa in qof cudurka korona uu dhintay magaalada muqdisho agaasimaha isbitaalkii uu horay u yiilay qofka la sheegay inuu u dhintay korona oo ah isbitaalka aadan cadde ayaa ka warramay run ahaanshiyaha hadalkaasi isagoona shaki ka muujiyey in qofkaasi uu qabay cudurka korona ka hor inta uusan geeriyoon agaasimaha ayaa sheegay in astaamaha cudurka korona aan lagu arkin bukaanka geeriyooday marka laga reeba naqaska oo ku dhegayay isagoona sheegay in taasi ay ugu wacneed gaari uu la rogmaday bil ka hor
waxaan u samaynay qol baan u qoondaynay qaybta jiifka ah shaqaala gaara ayaan u samaynay oo la shaqeeya meeshaas ayaan marka odayga xaaladiisii aan kala socon jirnay oo maxaa la yidhaahdaa maalin walbaba subax iyo habeenba iyo goor walbaba lala socday si joogto ah odayga wuxuu u baahnaa oksijiin in la siiyo marka cabsidaas marka waxaa ku jiri kari marka inay maadaama uu adduunka dhalmaado hadda corona cabsi la qaba ay ku jirto digniintaas inagoo qabna iyo cabsidaas ayaan waxaan dalabnay in ay eh, test laga qaado oo loo diro dibadda oo lasoo hubiyo inuusan qabin marka dabcan medical terminologiga waxaa lagu yidhaha rule out waxyaalo kale uu noqon karaa marka historyga waxaa kaloo ku jiro kaa sheeka dhaafay in odayga mar laga joogo bil laba bil inay taraawamo ku dhacday jug feeraha baabuur uu saarnaa uu gadoomay marka dad badan ay buurteen marka wiilkiisa wuxuu ii sheegay in mar walba uu dhihi jiray aabow yani an culaysaa iga haysta feeraha culaysaa iga haysta weliba qeybta midigta uu aad oga cabanahayay uu leeyahay mar walba uu culaysaa jira haddana marka odaygaa si joogtuu meesha oga caban jiray feeraha culays inay ku haysto Eh, mar laba bilood laga joogo marka taas waxay noo keenaysa in haddana ku fikirna waxyaalo kale ee jug iyo waxaas ay gaartay roome ay jirto inahaasuna haddii la isu geeyo micnaha covid-ka iyo corona wuu ka mid noqon karay waxa lagu fikiraya laakiin si- meesha markaas ma taagna anoo ku talagelaynana waxaan dalabnay inaan eh, testi laga qaado oo waa dirnay laakiin waxaa yaab leh qof cana ma lahayn qandhana ma lahayn taasaa aada u ahaa qof cana ma lahayn dowladda federaalka ayaa la sheegayaa in lacag ay ku raadsanayso buunbuuninta cudurka coronavirus iyadoona dad badan ay qabaan in hadalka dowladda federaalka uusan waxba ka jirin warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa